asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah abaar daran oo ka jirta ismaamul goboleedka isiyeelo doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta dhacaysa ee soomaaliya caalamkana waxaa ugu waaweyn maraykanka iyo xulafadiisa u digay dalka ruushka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roor waa subaxnimo isniin ah taariikhduun ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha labaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran xaaladda abaareed ee dowla deegaankii siyeelo ayaa sii xumaanaysa iyadoo boqol labaatan iyo lix kun oo qof ay wajahayaan gaajo abaarta ka jirta qeybaha ka midka ee dalka ayaa loo aaneeyay roobabkii la filayay inay da-aan oo yaraaday ismaamulada gobolka waqooyi bir ayaa iyaguna si weyn looga dareemaya abaarta dowla deegaankii siyeelo ayaa abaarta waxa ay saameyn ku yeelatay iskuullada iyo meelo ka mid a ismaamulkaasi oo ay ka jirto biyola-aan Hali kwa sasa uh, inaendelea kuwa mbaya, tuko katika ile inaitwa alarm stage of drought, na trend inaonyesha na ni is worsening uh, na ni kwa sababu tunaangalia hata watu wa ambao walikuwa wanahitaji chakula uh, kutoka Julai hadi Disemba ilikuwa na watu kama elfu mia moja na, wa, na saba na watu mia mbili 107 200 lakini tunaona hiyo imeongezeka sasa. Wale watu ambao wanahitaji support au chakula humanitarian assistance Isiolo imeongezeka mpaka watu elfu mia moja ishirini na mia sita na hii sababu ambayo imeongeza ni kwa sababu mvua ambayo tulikuwa tunatarajia Oktoba, Novemba, Disemba na pia ule wa mwaka jana wa pia Machi, April, Mei haikunyesha, haikuwa ilikuwa kidogo sana. Kwa hivyo nyasi haikuweza kukua, kukua na pia unaangalia eh, hali pia maji ilikuwa ni changamoto sana, yale ma surface water ile kama ponds eh, ile kama dams, shallow wells yote yaliweza kukauka na watu wengi waliweza wanahitaji walikuwa wanahitaji maji ile water tracking, kwa sababu hakuna maji nyumbani. Watu wanaenda wanasafiri muda mrefu kwenda kupata maji. Pia mifugo inasafiri muda mrefu, kuanzia zamani ilikuwa ni kilo, chini ya kilomita tano, lakini saa hizi wale wanaenda kutafuta maji yanaenda zaidi ya eh, kilomita thelathini na pia mashule imeathiriwa kwa sababu shule mpaka sasa hakuna chakula, ile school meals program hakuna, na pia mashule pia yameathiriwa kwa sababu hakuna maji ya hata ya kupika kama kuna chakula yote au ya watoto wenyewe kukunywa, hasa sasa wakati wa COVID ambayo tuna eh, saizi hali ya usafi inahitajika iwe hali ya juu. Kwa hivyo hiyo inaleta changamoto pia katika kuleta ile maneno ya hygiene and sanitation. Kwa hivyo hii yote e, na pia tunaona hata soko, kwa sababu mifugo yamedhoofika na uki, watu wakipeleka sokoni hakuna pesa e, ambayo ina, inafaa ganacsatada suuqa kamkuuya ee bongoma ayaa ka codsanaya dowladda ismaamulkaasi inay horumariso kaabayaasha dhaqaalaha ee suuqaasi waxayna sheegeen nadaafadda suuqaasi aysan wanaagsanayn kunywa e, shida shida yenye tuko nayo kabisa, si tunatandika vitu hata vile. Sahii mnaona hii soko ya Kamkuya vile inakaa, tunakaa kwenye uchafu, tunakaa kwa uchafu. Ukiona hapa mahali vile hawa vijana wenye wanauza masimu wametandika kwa uchafu hii vitu zinanuka, alafu tuko na, na choo za municipal council hapo. Hizo choo hakuna maintenance yenye iko hapo soko. Hata usahau kila mtu mahali penye tumekaa, hii harufu inaendelea kutu, kutu, yani inatuingia kwa mapua, inatuingia kwa tumbo. Hata hii tayaria imetu, ime, imetuspei tu, kwa sababu hata sahii tungekuwa tuna, tunaarisha. So tunaomba serikali yetu ya Bungoma County kama gavana wetu Wangamati, kama unasikia hii, hii tafadhali hii ma, maombi kuja ututengeneze Sasa unajua hata tukifika asubuhi, yani kama tumeingia job mazee, inakuwa ni blanda sana, yani yani nini, afya yani imekuwa noma, yani hata uchafu inanuka. So tuna- tuna- tunaambia government nini, gava- ga- government ya Bungoma Mr. Wangamati aweze kutusaidia hii soko ikuwe safi kabisa.
na ni ukweli hii soko yetu ni chafu, na tunaomba kweli serikali, kitu cha kwanza kama porafi yako atusaidie, mahali tu- tunausia ni chafu zaidi.
Sisi hii soko yetu hii imekuwa chafu sana, na unajua tunalipa ushuru. Si tunaanga- tunaambia tu gava- government ya Bungoma iweze yani kutatua hii swala ya la hii uchafu nini, watu wafanye kazi nini, wa, wasanye hizi takataka ili watu wauze vizuri, juu ukiangalia hii mnanda watu wanauzia kwa uchafu.
Tuendelezee soko kwa sababu ushuru tunatozwa ushuru kila siku, kila Jumanne tunatozwa ushuru. Ukiona hii munanda vile, hata wao watu ya ng'ombe wanauza ng'ombe, munanda imevunjika vunjika, imeanguka huko. Wa- Asubuhi kila Jumanne wanakuja wanaripe- wanaripea, wanaweka kama miti moja, next week tena wanakuja tena wanaweka miti moja. Haya uchafu, hakuna mtu mwenye, hakuna lori ina- inabeba hapa uchafu, uchafu ni wamama wenyewe wa soko wenye, kama unakuja kutandika nguo, we mwenyewe utasongesha hiyo uchafu ndio uweze kutandika.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali gudulaawe xuseen ayaa shalay shir gudoomiye kulanka golaha xukuumadda hirshabeelle kaasoo ka qabsoomay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shirka golaha wasiirada ah ayaa looga hadlay arrimaha amniga gaar ahaan xasilinta magaalada beledweyne iyo abaaraha baasan ee ka jira deegaanada hirshabeelle madaxweynaha ayaa wasiirka amniga gudaha ee ka dhageystay qorsheynta sugan ee ammaanka looga shaqaynayo iyo howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab oo ay hay-adaha ammaanka u qorsheeyeen shirka golaha xukuumadda ayaa sidoo kale looga hadlay abaaraha ka jira deegaanada hirshabeelle iyadoo golahu la wadaagay madaxweynaha baaxadda ay gaarsiisan tahay abaarta xilligan ka jirta gobolka hiiraan waxaana ay tilmaameen in deegaano badan ay ka jirto biyo la-aan daran madaxweynaha ayaa wasiirada wasaaradaha maaliyadda dib u heshiisiinta biyaha howlaha guud iyo shaqada iyo arrimaha bulshada ka dhageystay mashaariicda taagan xilligan ay u baahan tahay in wax deg dega loo fuliyo madaxweynaha ayaa sheegay in xilligan ay jirto abaar xoogan deegaanada qaarna looga barakacay biyo la-aan waxa uuna tilmaamay in deegaanada abaarta ka jirto la gaarsiin doono biyo dhaamin iyo gargaar deg deg ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee ku qabanaya doorashada afar ka mid ah kuraasta golaha shacabka afarta kursi ee maanta lagu dooranaya magaalada dhuusamareeb ayaa laba ka mid a waxaa ku tartamaya ragga musharaxiinta maanta ku tartamaya afarta kursi ayaa shalay la siiyey shahaadada musharaxnimo waxaana kuraasta la dooranaya iyo musharaxiinta ku tartamaya ay kala yihiin kursiga hooba boqol soddon iyo sideed oo horay ugu fadhiyey saciid nuur gariish waxaana ku tartamaya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo naciimo xuseen cali kursiga hooba toddobo oo ku fadhiyo wasiiru dowlihii hore wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi faarax weheliye waxaana ku tartamaya faarax cabdi diine oo ah guddoomiye ku-xogeenka howlaha guud ee gobolka banaadir iyo maxamed cabdi cali kursiga hooba ibra fartan oo ku fadhiso nadiifa faarax jaamac ayaa waxaa maanta ku tartamaya cabdulaahi aadan kulan oo ka mid a saraakiisha saresare ee hay-adda niisa iyo xasan cabdi jaamac kursiga ugu dambeeya doorashada maanta ee hooba konton iyo seddex oo uu ku fadhiyo faarax cabdi xasan balse kursigan waxaa loo bedelay qoondo dumar waxaana ku tartami doonaa toddoba haweene kuwaas oo kale ah raysal qorane abshir xaajiyo axmed gaas ubax cabdi axmed waa cali samsam xasan diiriye farxiye cabdulaahi sheekhdoon hani cabdi gaas iyo sidoo kale fahmo caabi ee guuriye wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka madaxweynaha maraykanka joe biden iyo madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xaliyo xiisada ka dhex taagan dalalka ruushka iyo ukraine madaxweyne biden wuxuu caddeeyey in maraykanku si deg deg ah oo go-aan looga jawaabi doono iyagoo ay weheliyaan xulafadiisa in tallaabo adag ee laga qaadi doono waxa ay ugu yeereen gardarrada ruushka oo uu ku doonayo inuu weerar culus ugu qaado waddanka yukrain dalka yukrain ayaa codsatay inay kulan la yeelato ruushka iyo dalal kale oo ka tirsan guddiga ammaanka ee yuruba si looga xaajoodo xiisadda sii xoogaysanaysa ay ka taagan xuduudda labada waddan wasiirka arrimaha dibadda yukrain ah dimitro koleba ayaa sheegay in ruushka uu dhagaha ka furaystay codsi rasmiya ku aadan inuu sharaxo sababta oo ciidamada tirada aad ku badan u geeyay xuduudka xukuumadda moscow ayaa marar badan beenisay inay duulaan ku tahay yukrain inkastoo ay ciidan ka badan boqol kun oo askari ay ku daabushay meel u dhow xuduudda ee labada dal haddaan eegana ee dhanka ciyaaraha iyo kulamadii xalayto dhacay shalay dhanka premier liaga kooxda liverpool oo joogtay guriga banley waxay hal gool uga badisay kooxdaasi ee banley halka newcastle hal gool waxay uga adkaatay aston villa tottenham oo gurigeeda joogtay kulankii labaad oo xiriir ayaa laga adkaaday wolf ayaana ka badisay shalay halka leicester iyo westham united ay ku heshiyeen min laba laba dhanka siri a italiano ac milan hal gool waxay kaga adkaatay samdoria emboli iyo kageliyari hal hal iyo ku heshiyeen si lamid a hal hal ciyaarta janwa ee saltina verona waxay afar gool ku xasuuqday urinese sociolo iyo roma laba laba ay ku heshiiyeen atlanta iyo juventus ciyaartooduna waxay ku dhammaatay min hal hal dhankaas laliga sentede deportivo alaves iyo valencia ayaa kulmay alaves ayaa labay hal ku badisay levanta ayaa afar gool iyo laba waxaa ku xasuuqday kooxda real betis real sociedad waxay labii eber uga badisay ee kooxda granada halka espanyol iyo barcelona ay ku heshiyeen mid laba laba iyadoo ciyaarta waqtiga ugu dambeeya kooxda barcelona luke de jonga uu ka badbaadiyey guuldarro xanuun badan ciyaartaas ugu dambeey laba laba ayaana kusoo dhammaatay